ugu tiro yar waana axaadiis labaataneeya saddex baa u dhexeeya xadiidka naftiisiiba ama bukhaari wariyey ayaaba waxaa lagu gaadhayaa rasuulka ilaahay shan misaal ahaan shan ayaaba dee waxa weeyaan isagii bukhaari ama ninkii kale soo saaraysa muslim oo kale iyo rasuulka ilaahay uga dhexeeya muslimna hulaasiyaad malo isagu saddex xadii saddex xadiis sanadkiisu yahay kitaabka muslimba kuma sugne ka ugu yari waa afarba sanadkaa tiradiisu yaraaday waa sanad caaliya waa sareeya sanadkan kale xadiidka inuu kuba soo arooray tiradiisi ay badnaatay ekii hore ay kaba badan tahay se afar shan iyo waxyaalaha uu kuba yimi waxa ay tahay sanad wuxuu noqonayaa naazila ayuu noqonayaa taasi horta waa mid oo xaggan caalimnimada iyo nusuulku siday yihiin waa wax xaggii markaa ku tacalluqsan mabaaxistii isnaadka ayuu mabxadkani kaga mid yahay marka laakiin imaka labuu inoogu qaybiyey magacyadoodana aan arki doono oo waxa weeyaan mid waa kan imaka aan sheegnay oo rasuulka ilaahay baa tiro yar lagu gaadhayaa marka loo eego xadiidkaasi asaaniidda kale uu kuba yimid tiradoodu intaa kaba badan tahay midna waxa weeyaan sanadka ayaa waxa ku sugan nin imaamo aimadii dee waxa weeyaan mudnayd ee adigu sifaadka sare ay uku markaa ku sifowday ee dabdi lahayd ama xifdi lahaa tasniif lahaa bal maalan cilmigii kuba leeyay xifdi iyo fiqiyo umuuraha caynkaasa adigu nin imaamo ayaa kuba sugan oo ninkaa imaamkaa marka la eego ayaa tiro yar lagu gaadhayaa hadhow imaamka iyo rasuulka ilaahay haba badnaadeen oo ha kordheen dadkii uba dhexeeya ruwaadaha laakiin isagii marka xadiid kale oo waxa weeye iyadayn waxay ay xadiidkiibaaba markaa dariiq kale ku soo arooro imaamkaasi aanu kuba sugnayn ama imaamkii tiro badan lagu gaadhayo dariiqan ama sanadkan imaamkaasi kuba sugan yahay isaguna dee had iyo goor ragga caynkaasi axaadiistoodu waa axaadiis inta badan tasxiifka iyo taxriifka meelaha kala dhaca way ka nabad galaane waa axaadiis la dabdiyo loo cinaayoodo la tatabucayo aada markaas hadiyo goora ragga aimadni axaadiistooda waa dad dabdiyo iyaga xataa hadduu sanadku xagga dambe kaba bato inta badan dee ama dad siqaadana waxbay ka qaataan oo iyaguba iyagoo kale ama aima gees kalena xadiiskooda ay u cinaayoodaan ay u ihtimaamaan oy dabdiyaan oo markaa miisadaas buu ka leeyahay waxa weeyaan marka aan xadiidka imaamkaas sanadkiisii kuba sugnayn taas ama ayuu kaba yeelanayaa oo miisadaa daraaddeed baa imaka keenaysa sarrayntan iyo caalinimadani fal haddii tiradii imaamkaa lagu gaadhay iyadna ay noo koobnaato marka loo eego xadiidkani dariiq kaleu kuba yimi isagana caali waa la odhanayaa laakiin caalinimadaa hore ee tiro yar rasuulka ilaahay lagu gaadhayana caalinimo mudlaqa laydhah waa dee guud ahaan tanna waa nisbiyo dee marka imaamkan loo eego sanadkan kuba sugan ayay noqonaysaa maaha si guud inuu xadiidku naasi caali u yahay waxaaba dhici karta tiradii imaamka iyo rasuulka udhexaysa inay badnaatee waa sifaadkan keenaya in riwaayadiisa la raajax yeela haddii tacaarud yimaado ayaa meeshii kolley xadiidkii miiso iyo wuxu soo kordhinayso oo markaa caalinimo laakiin nisbiya oo marka ayay tani damba noqonaysaa isagaana labadaba inoo odhan doonaan markaa wuxu uhi fal awalo ka hore wahuwa isagu maa kii weeye yantahi gaadhi ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka tiro yar ku gaadhi alculuw lmudlaqu isagu waa caali mudlaqa weeye waa caalinimo dee culuwiisaasi uu yahay kaa wax lagu qeydaya iyo wax loo eegaya iyadoonu jirin si guud uu caalinimadiisaasi ay tahay fain itafaqa haddaba kaa caaligiisa culuwiga caynkana hadday xasisho oy waafaqdo ama ay dhacdo weeyaan yakuuna inuu noqdo sanaduhu sanadkiisaasi saxiixan mid saxiixa kaana wuxuu noqonayaa algaayata alquswa xagga marka la eego dee mudnaanta waa gaayihii ama yoolkii iyo nihaayadii aada u durugsanayd buu ka gaadhsiisnaanaya oo uu kagaba sugnaanayaayo masalan xadiidkii tiradii baa inoo yar rasuulkii ilaahay tiro yaroo kooban baa lagu gaadhay raggana waa rag wada siqaad ah waa sanad saxiixa markaa dee wuxuu kulansaday isagoo sixadii ay u sugnaatay ayuu tiro yarina kulansadayoo xagga marka la eego dee masiyadan imaka iyo miisadan iyo mudnaanta ayaa wuxuu kaga sugnaanayaa heerkii ugu sarraysay ayuu kaga sugnaan wailaa haddaan taasi jirin oo xadiidkan tiradii saaba yaraatee sanadku aanu صaxiix ahayn fasuuraة اlculuwi caalinimo suuradii fiihi isaga fiigiisa mawjuudatu mid jirta wayo weli caalinimo waa walow aanay maziyo lahayn qiimo saasa caalinimadiisani aanay ka lahayn dee kuwii kale ee naasilka ah ee rijaashiisu ay siqaadkayd bal kuwaas ay ka mudnaanayaan oy ka horeynayaan haddana magacii caalinimo oo suurade tiradii baa ina yare markaa suuradii culuwi lahaa ama magacii caalinimadu mawjuudatun mid la helayo weeye oo magaci waa jiraa walow aanu qiimo marta lahayn oo laga mudan yahay oo kii naasilkaa laga horreysiinayo haddana waa tira yaraan way jirtaa haddanu mawduuc noqon oo fahuwa kalcadami mawduuc waa waxaan jirin oo kale isaga wax qiimale ma laha caalinimadaasna maba jirayso oo hadday khaasatan kuba sugan yihiin dadkii dee iyagoo dambeeyey sheegtay inay saxaabo kaba maqleen ee sanadadoodii si ay ku koobnaadeen oo kale la yaqaanay oo rag ay culimmadu tiriyaanba ragga caynkaasi dee iyada wax qiimoy leedahay caalinimadoodaasi ma jirto waa kala cadam balweyn iyada tan wuxuu inoo sheegayaa haddii sixatu rijaal iyo culuwul isnaad ay kulmaan dee waa wixii aynu uga jeednay ayuu qaayihiisii gaadhsiisan yahoo heerkii ugu sarreeyey ayuu gaadhayaa oo dee sababta caalinimada loo fadilo waa inoo soo socotaa isaga inoo sheegi doonaa dee iyadoon hayno wixii caalinimadan aan u jeclayn baynu u doonaynee loo dooranayay markay taasi raacdo sixat arijaal iyo ruwaadani inay siqaad yihiin oo xadiidka sanadkiisna uu saxiix noqday laba arrimood oo waa mudmudan ayaa inoo kulmayoo xaggii markaa waxaa loo jeeda ee la doonaya ee xadiidka sixadiisa iyo umuurahaasba heerkii ugu sarreeyay ayaa uu ka gaadhsiisnaanayano waa kii ugu mudnaa kaasi haddii laakiin aanay sixat arijaal jirin bal haddii uu mawduuc yahay wax qiimuu leeyahay ma jirto taasi waa waxaan jirin uun laakiin haddii dacfi jiro sanadkina uu kooban yahay sanad kale oo aan dee dacfigaasi kuba sugnayn oo ka tiro badan jiro xagga macnaa ka la horreysiinaya waa sanadka naasilkaa horta taasoo mudnaanta kaas baa yeelan laakiin magacii caalinimo inuu caali yahay iyo suuradii dee weli waa la helayaayo oo suura ahaan waa jooga magac ahaan caalinimadu waa joogaa walow wax kaa kale lagaba horreysiinayo macnaa magacii caalinimadu dee shardi ma aha inay dee sixada laakiin de markuu qiimo yeelanayo la horreysiinaya taasi shardi u noqonaysaa magacii weli meeshii kama baxaya waa jira intaas buu imaka inta inoogu sheegaya oo fain itafaqa hadduu xasisho weeyo ay dhacdo an yakuuna inuu noqdo sanaduu sanadkiisaasi saxiixan waa kaa caaligaa sanadkiisu mid saxiixa kaanat kaana algaayata alquswa qaayihi macnaha waa sheega qaayihiisu waa dee halka uu kuba dhammaadee nihaayadiisa alquswa ee durugsanayd ayuu gaadhsiisnaanayaa oo ujeeddadu mansilo aada u sarraysa iyo mansilatii ugu sarraysay ayuu xadiidkaasi kuba sugnaan qilata sanad ama caalinimo iyo sixa ee uu isu raacday wailaa haddaanay taasi jirin sixadaa sanadku suurat اculuwi caalinimo suuradii de waa tiradii yara bay dahay oo tiro yari way jirtaa meesha ama magacii dee mawjuuda fiihi isaga fiigiisa mawjuudati mid laga helayo weeye maa lam yakun mawduucan haddaanu noqon ku mawduuco fahuwa kalcadam isaga hadduu mawduuc yahay oo ku kadaabiyo waxyaalaha sanadkii kuma sugan yahay taasi waa waxaan jirin oo kale weeye taasi waa caalinimadii mudlaqa ahayd wasaaniya ka labaad waa kan isagu gaadhaya ilى imaami dii صifaة caliya ka shucba alculuw الnisbiy waa caalima nisbiya oo dee caalimadani waa marka imaamkan loo eega ayuu caali noqday imaamkan baa u keenay miisadan iyo umuurtan caalinimadan iyo sarayntan ee maaha inuu si guud tiradiisi intay u yaraatay caali uyo waa caalinimo nisbiya kani wahuwa markaa kaasna waxa weeyaan kan isagii baa inoo sii tacriifin saba markii horeba soo sheega maa yaqilu kuu yaraanayo alcadadu tiro fiihi sanadkaa fiigiisa kuba sugan ilaa dalika alimaami ilaa imaamkaas walow kaana alcadadu cadadkii haba ahaado min dalika alimaami imaamkaa laga bilaabo cadadkii iyo tiradii ruwaadu ilaa muntaha ilaa halku ku dhammaanayo sida rasuulka ilaahi hadduu gaadhayaba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii marfuuca kasiiran mid badan habaad noqdo markaa wuxuu leeyahay kan caalinimada nisbigii masalan imaam shucbo oo kale ayaaba sanadkii xadiidka kuba sugan bukhaari oo kale shucba lamau kulmin ee sanadadiisa ugu caalisan uu shucbo ku gaadho ruux baa u dhaxeeya dee kolna laba iyo saddexna waaba u dhaxeeyaan hadday laba iyo saddexyo ay gaadhina waa sanad naazila kaas haddaba hadduu bal matala misaal bukhaari oo xadiis warinayo shucbo kaba warinayo dee sanadkii ugu caalisan uu heli karayo weeye u suurto gelaysay nin uu u dhaxeeyo oo aan aragna haddana dee sanad labaad oo xadiiskaasi ku yimi oo shucbo saddex ay u dhaxeeyaan oo saddex waasida iyo waasido imika sanadkan walow shucbo inuu yaho dhici karta marka dambe waa isnaanayaan dee isagiina waa shaqadiisa oo shucba la isuguba yimi waxaana dhici karta dee inay asaaniibdiisii naasilkaadi ay tahay oo waxa weeyaan ay dhowr rasuulka ilaahay uba dhexeeyaan intuu isnaad naasila uu isaga uu yahayba ayaa dhici kartaba xaggaa dambe oo tiradii ay kaba badan tahay oo rasuulka ilaahay tiradii aanay yarayn lagu gaadhayay laakiin marka maxay noqonaysaa sanadkan tirada yar laguma gaadhay ee shucbo uu bukhaari nin uu dhaxeeyo ayaa ka caalisan sanadkii lagu gaadhayay dee isaga iyo bukhaari misaal ahaan saddex ba ay u dhaxeeyeen ama laba ay u dhaxeeyeen way kala tiro badan yihin hadhow tirada dambe oo isku mid oo tiradii dambe ee laakiin halkan hore khaasatan imaamkii iyo dee ninkan xadiiska warinayo ciddii u dhaxaysay ayaa kooban oo yar marka mid kale loo eego kaasna caalinimo mudlaqa ma aha waa culuwi nisbiya oo waxa weeyaan oo dee waa nisbada imaamkan dee had iyo goorro gacaynkaasna dee waxa weeyaan axaadiistooda waxay u raqba saas oo kale ay dee miise u lahayd ninka imaamkii inta badan axaadiistooda waa wax la damdiyey loo cinaayooday la tatabucay iyo xataa khada wixii dhacay ruwaadiisu waxyaalihi ay isku khilkhilaafsanaayeen xataa khilaafkaasi dafiib ma aha dee axaadiistiisi waa axaadiis la damdiyey oo adoo la mid ahayn nin kale axaadiisii ama ragga kale axaadiistooda aan laba mid ahayn qaalibanna ragga caynkaasa dadkay wax ka wariyaana ee waa dad siqaado aada u mudan oo iyadu markaa waa axaadiis kolley loo cinaayooday oo axaadiistee aada markaa loogu kalsoonaanayo xagga marka leega dabdigeeda iyo umuurihii kale kuma tacalluqayayo tan baa markaa dhawideeda ninkan loo dhowaanaya miisada u keenayso ee tiradii markay badnaatana waxyaalihii khada kaba imanaya isaga kaba sokaya baa yar badnaan doona suu inoo odhan doono markaa kan caaligaabaa mudnaanti kaba yeelanaya laakiin caalinimadaasi waa caalinimo nisbiya waqad cadumat way weynaatay buuhi raqbat mutaakhiriina nimanka mutaakhiriinta ee dambeeyey raqbadoodu fiihi caaligan fiigiisa xataa qalaba daalika ilaa uu qaalib noqdayoo waa raqbada ay caalinimo dalbayeen calaa kasiirin in badan oo minhum iyaga ka mid ah baxaysu meeloo ahmaluu ay ihmaaliyeen alishtiqaala shuqloon lagu shuqloomo bimaa huwa ahamu wax ka ahamsan minhu caalinimo dalabkeed oo bal waxa weeyaan walow miisadaasi ay jirto oo caalimnimo dalabkeed ay keentayba in badan rixladii culimmadu ay rexlaynayeen ay u rexlaynayeen bilaad fog axaadiis qaarkood si ay uga maqlaan ninkii xadiidka agtiisa kuba sugnayd xadiis keliya ragga qaarkood sida saxaabadii iyo rag ka dambeeyo ay bil u socdeen jaabir bnu cabdillah madiine ka tegoo shaam tegay xadiis keliya siduu saxaabi kale halkaa joogay ugaba maqlo abi ayuub baa masar u tegey xadiis si nin uga soo maqlo oo bal markaa dee uu ogaa inuu isagu ka ahaa kii rasuulka kaba maqlay caalinimo dalabkeed waaba asbaabihii rixladan dheer ee badan ee dee culimada kaba dhacdayna ayaabay taasi cilmi xasilitaankii ka mid buu ahaa bal dee caalinimo dalabkeedna waabay soo gelaysay iyadna meelo qaarkood walow aan maqsuudka weyn taasi aana ahayna balaa xadiidka maqashid oo ninkii maqlay aad kaba maqashid ee waa nooc caalinimo la dalbayeen taas oo haba jirtee laakiin markan dambe beryihii dambe dadkii mutaakhiriinta kuwa badan oo ka mida caalimnimo dalabkeed aad iyo aad intay ugu ihtimaameen bay waxyaalo kale oo ka ahamsan kagaba shuqloomeen waxaan dhici karta ninkan juz uu maqlay oo uu nin kaba maqlay inuu haddana mid kale ka maqlo mid kale ka maqlo oo uu doono balsanadka ugu caalisan ee adduunyo laga helayo inuu kuba maqlo taasna waqti dheer ay kaba qaadatay oo umuuro badan oo ay ka ahamsanaayo kaba mid tahay xadiidka bal sixadiisa loo cinaayoodo dabdinta xadiidka alfaadihiisa la dabdinayo loo cinaayoodo fahamkiisii iyo fiqigiisii loo cinaayoodo culumtii kaleed uma baahnayd iyaduna in la barto loo cinaayoodo bal dee iyaduna haddana cilmigu waa wasiilo camal buu iyo camalkii loo cinaayoodo umuro sidaas oo dhan bay kagaba shuqloomeenoo caalimnimo tasabuceed iyo dalabkeed baabay intay u jeesteen bay waxaas oo dhan ba ragga qaarkood oo mutaakhiriintii ay ihmaariyeen dee taasna waxa weeyaan caalimnimo kol hadii waxa weye bal suurooyin dee uu mamduuxiya waa jiraa markuu heerkaa gaadhsiisan yahay bal fuduul unbuu noqonayaa min alcilmi iyo cilmiga kiisa dee qiimaha le aada iyo aada u muhima umuurahaasi ma noqonayaan wixii ka ahamsanaa haddaad ku dayacaysana waabay kaba sii dee markaa kaba sii taasi kaga sii daraanaysaayo macnaha waxa weeye marku arrintu taa gaadho dee waxaan nafci sidaasa iyo waxtar sidaasa lahayn baabuu noqonayaa noocii marka loo eego qaybihii kale ka ahamsanaa ee ay ahayd in loo cinaayoodo marka wuxuu yihi bal haddaba sababtan loo raqbeeyey ee keentay raqbadaa badan buu inoo sheegaya wuxu uhi wainamaa kaana alculuwu caalinimadani waxay u noqotay marquuban fiihi mid isaga la jeceliyo o la doonayo oo macnaa la raqbeeyo la fadilo oo laga fadilo kii kalee naasilka ahaa culimadiina waxa weeyaan ay u ammaaneen taas waa likownihi ahaanshihiisa uu yahay kan caaligii aqraba mid u dhow ila sixati sixadii ayuu u dhow yahay oo kii kale ugaba dhow yahay iyo waqilati lkhada'i gef yaridii ayuu yahay midka kale naasirkaa ugaga dhow waana tan tacliilkeeda liannahu shaniya maa min raawi ma jira raawi min rijaali lisnaadi isnaadka rijaashiisa kaba mid ah ilaa oo uu jiro nin ruwaadley sanadkan kaba midi waalkhada'u khada jaa-izun walxaal alkhada'u khada jaa-izun mid bannaan weeyo calayhi isaga korkiisa waa ku bannaan yahay in gef kaba dhaco fakulamaa kasura markastay badnaato alwasaa'idu waa wasaa'idii waa dee ruwaaddii sanadkeediyo dee ruuxan soo saaray iyo ciddii bal kalaamkan lahaystaa xadiidkii rasuulka ilaahay uba dhexaysay markay badnaataba wadaala uu dheeraada sanadu sanadku uu dheeraadaba kasurad waxaa badnaanaysa madaanu tajwiinti bannayn la banneeyo khada meelihii laga filayo inuu kaba yimaado madan waa jamcu madina madinatu shayna waa meelaha la filayo waxaan in lagaba helo haddaba banayn aan banayno khada inuu dhaco xadiidkii macnaa waa suurtagal ay suurtagal tahay khada xadiid inuu kaba dhaco meelihii uu kaba imanayey ee loo filayay inuu kaba dhaco taas baa badnaan wa kulamaa qalat markastay wasaa-idaasi yaraato sanadka tiradiisu koobtana qalat madaantii tajwiidka khadow waa yaraanaya waa sababtii keenaysay raqbadan culuwiga la raqbaynayo ama sababtii dee keentay miisadan iyo tafdiilka laga fadilayo nusuulkii taas xataa sanadku labadiiba saxiixa markaa uu yahay ayuu inoo sheegaya wuxuu leeyahay de horta xadiidkii wuxuu inoogu sugnaanayaa sayn horeba usoo marnay dee waa sanadkiisan inoo xidhiidhaye ilaa dee muntaha sanad ama cid matnigii inoo gaadhaya ama xadiidkii rasuulka haba noqoto ama asaartii iyo waxyaalaha haba noqotee taas baabu inoogu dee sugnaanayaayo waa xidhiidhkaasoo haddaan xidhiidhkaasi jirin dee xadiidkii lama aqbaleen ma sugnaadeen waana ruwaadii iyo rijaashii iyo w adu silsiladii iyo waa isla wada magacuuna sanadkii iyo umuurahaas weeye haddaba iyadoo ay raggani wada siqaad yihiin bashar baa haddana layo ruux kastaba sahwi waa ka dhaca khada waa ka dhacaya oo kolkol buu ruuxu ama si uu mootay wuxuu warin xifsigiisii baa xumaan oo wuxuu xifsisnaa buu iloobi oo qalan halkaa kaba soo geli sahwi baa bashar iyo nisyaan baa waa badan yahay oo waa kuba yimaadaa iyadoo ruuxa dee kii yimaada ayaa soo korodhay marka uu taasi korodhaba waxaa badnaanaya meelihii ixtimaal khada ama inuu qalad dhaco ixtimaalkeeda ama layslahaa uu kaba imanaya ayaa badnaanaya soo kordhaysa marka laakiin dadku ay koobtaan ee ay yaraadaan waxaa soo koobmaya meelihii aan islaamin xadiidka qaladba ugaba iman ayaa ayaa iyadna yaraanaya taas baa keentay tafdiilkan oo bal masalan xadiid lix sanadkiisu yahay iyo xadiidkaasoo sanad labaad intuu kusoo arooray afar uu yahay inta musanifkan iyo rasuulka ilaahay uba dhexaysa ama ruuxii warinaya rasuulka ilaahay uba dhexaysay kaa lixda ah lix meelood oo la suurtagal ay tahay khada inuu kaba yimaadaa meeshuu jirtaa kanna maxaa jira afar meelood oo kaasaa laba ula dheer yahay iyadna la banayn kara in khadowgaba yimaado sahwi kaba dhaco adigu miska kaba dhaco qalad kale kaba dhaco taas wasaaiddu bataana madaamtii ama meelihii la filayay qaladkaasi ama khada'aas iyo waxyaalahaas inuu kaba yimaado ayaa badnaanaysaa markay yaraatana way is yaraanaysaa way koomaysaa way koomaysaayo waxa weeye imika war ninkuu sheegay oo uu leeyahay anaa maqlay iyo war ninkuu ninkuu sheegay uu leeyahay nin kalaan ka maqlay waxyaalaha lays odhan karo waxbaa dhici karo way u kala dhow yihiin xagg isagaabana anaa u joogay ruux labaad kaba soo naqlinayay bal isagii haddii wahamkii kaba nabad golo lo dha me hagaag buu unbabdiyo kii kale ayuu ku banaan yahay wahamkaasi waa kii kale ayuu ku banaanyo laba meelood baa kan jira marka xaggii kalsoonidii way u kala dhow yihin marka tan baa keenaysa kan caaliga culimadu inay raqbeeyaan in markaas uu kii kale laga horreysiiyo miisaan taas baa u yeesho raqbada arrinkaas baa u yeelay buu ihi bal markaa wuxuu leeyahy sheekhu fain kaana fi nuzuuli hadduu nuzuulka uu ku sugan yahay maziyatu maziyo waa fadiilo iyo wax dheeraad oo laysat aan ku sugnayn fi lculuwi kan caaliga wadalika kaan yakuuna waa inay noqdaan rijaalu rijaashiisa awsaqa minhu mid ka kalsooni badan kii naasilka ahaa aw axfada ka xifdi badan aw afqaha ama xaggii fahamkii iyo fiqigii uga mudan aw itisaal ama saa kaana u ahaday alitisaal xidhiidh oo fiihi ka naasilkaa kuba sugan adhara mid ka muuqasho badan dee itisaalkaa kii caaligaa kuba sugan falaa taraduda idna shaki kuma jira markaas fii ana nuzuula ka naasilkii xiina idin markaa awlaa mid ka mudan kii kale inuu yahay oo bal markaa caaliga la horreysiinayaa waa markay umuuro kale oo lagu kala horreysiiyo oo meesha jirta ama wax fadiilo ah miise ah oo gaara uu leeyahay ka naasilkoo ka kale aanu lahayn aanu jirin markaasaanu caaligii la horreysiinayaa sababtii loola horreysiinayna waa kaa inoo sheegay laakiin maxaa jirta haddii kan tiradiisu ay badnaatay uu ka marka la eego uu wato khaasiyo iyo wax fadiiloa oo keena taqdiim iyo tarjiix oo kii caaliga aanu lahayn iyada markaa caalinimo magaceed kaasa haystee caalinimada macnaa labtii eedee la horreysiinaya waa ka naasilka mihaal ahaan xadiis baa sanadkiisu afar uu kuba yimi waa sanad sanad labaadoo lix ay tahay ruwaadiisu baa jiraan laakiin sanadkan afartaa waa rag ruwaadown waa rag dee cadaala way u sugnaatay oo cadaalo waa lagu yaqaan taase waa dabdee laakiin waa dadkii ruwaadii caadiga ahayd lixdanna waa rag a'imo ah ayaa sanadkii kuba jira waa imaamyadii baaba halkan kuba jira oo dee markaa ama raggan way ka xifdi badan yihin ka itqaan badan yihin ama rag dee fahamkii diinta iyo aqoonta ay lahaayeen waaba a'imo ayaa kuba sugan bal markaa taas ama ragga halkani waa rag wada siqaad ah kuwana waa rag dee rijaashii xasan kaba noqon karo aan raggaasi ay kaga horeeyaan xaggii siqadii iyadaa xagga macnaha kan magac caalinimo waan iska siinaynaaye laakiin ka markaa maanta ah ka la horreysiinayo la raajax yeelaya waa kan naasilka ayaa la raajax yeelaya waxaa la mida kan samaac buu inoogu xidhiidhay tanna dee itisaal daahiraa jire laakiin dee cancana mucaasir iyo waxyaalo ay suurtagaltay ixtimaal inuu ku yimaadaan dhinacan kale in caaliga jira dhinacanna waa dhinaca samac iyo itisaal cad inoogu wada xidhiidhay marka macno ahaan waxaa la horreysiinaya ka naasilka waayo fadiiladan kale ayaa ka ahamsan tirayarida tan baa ka ahamsan bal markaa taa weeyaanoo haddii naasilka iyo caaligan aanay dee wax markaa nuzuulka fadila iyo horreysiinaya aanunkii nuzuulka aanay wada socono xagga ay kaba siman yihiin tiradna ay yaraato dee mudnaanta waa le caaligii laakiin haddii waxa keenaya in la horreysiiye rijaasha naasilka oo umuurahan uu inoo tilmaamaya iyo wax kaleba ay jiraanna mudnaanta waxa yeelanaya kii naasilkaa waxba tiradan yarna dee umuurahan kale ayaa laga horreysiinaya taas buu imika halkan intan cibaaradiisa ama ujeedadiisa ay tahay wa amaa man rajaxa bacda ahli nadar oo iyagu raajax yeelay annuzuula kan tiradiisu ay baantahay mutlaqan si guudba taa qowlkood kii raajax yeelay waxtaja xujaysayna macnaa daliishaday bianna kasrata albaxhi baxsigan badan ee ruwaadiisan la baxsayeye la hubsanayo bal dabdigood iyo cadaaladood iyo umuurahaasi taqtadii inay keenaysa almashaqata mashaqo iyo hawl iyo tacab ay keeni oo fa yacdumu markaa waxaa weynaanaya alajru ajrigii uu ruuxu helayaa weynaan qolada kasta intuu daliilkaba dhigtay taas fadiray fadalika kaasi tarjiixun raajxyeel weeye wax la raa bamrin amar ajnabiyin ka fogba oo ka ajnabiya cama yatacalaqu bitaصxiixi tadciif xadiidka dee wixii ku tacalluqsanaa ee aynu ugaba qasina umuurahan iyo culumta loo dejiyey waa si xadiidkii صaxiixa ahaa loo helo kii daciifkaana loogaba seo looga sooco marka marka la idhaaho ajri badan oo ka imanaya baxsi badan iyo ijtihaadkan iyo umuurahani waxay waa wax ka baxsanba dee umuurtii tasxiixa iyo tadciifkeenu uga jeednayo waa amar kaba ajnabiya cilmigan ama wixii dee maqsuudkii weynaaye to markaa wax lagu fadilayo maaha markaa ictibaar mala oo waxa weeye ujeedadiisu bacda mutakalimiin ama bacda ahli nadar ba waxay yidhaaheen kanaazilka kolliba ka mudanka kale caaliga maxay u fadilantaa waxay leeyihiin dee waa tan oo aan soo aragnay ruwaadii waa kan dee mid kastaaba maxal ama madimo wuxuu yahay de khata inuu meeshii dhacaba bal dee ruwaadda marka horena xadiidkiisa ama aqbalo waxaan u baahannahay inaan raawigan hubsano inuu ruux siqa yahay ruux cadaala ay u sugnaato dabdi meel inuu yahay haddana sanadkii gees kale itisaalkiisa iyo umuuraha caynkaasa aan eegno aan eegno balshuduud inaanu jirin aan eegno cilla inaanu jirin marka waxyaalaha aan wada hubsano oo dee aqoon sare horta u baahan iyo ijtihaad ayaa dee xadiidkii ay noo sugnaanayaan marka maxay leeyihin kan nusuulka fadilayaan xadiidka markay tiradiisu badnaataba waxaa badn waxaa badnaanaya baxsigii ruuxan la baxsayay raawigiisa la hubsanayay riwaayo ehel mawye mise maaha sanadkii bal isku xidhankoodii la eegaya itisaal ma jira mise maaha la eegaya xadiidkii cadaalo iyo balshuduud iyo cillo iyo waxaas inuu ka nabadgashan yahay oo markay ruwaadii korodhaba ruuxan waxaa kordhaya dee ninkan eegaya xadiidka doonaya inuu xukum siiyaba baxsigii uu la imanayo ijtihaadkii waana wax mashaqo iyo tacab leh ee mashaqadaasi markay korodhabana ajrigiibaa isaga u siyaadaya oo waxa weeyaan kolba inta tacabkiisu yahayba ajrigiisii uu helayeyna ay noqonaysaa dee waa umuur idiyaguna cibaado una haddii niyadu ay khaalis tahay oo ilaah daraaddii uu laba imanayeen dee markaa waxay noqonaysaa kiina caaliga ahaa laakiin isaga fal haddii waxyaalihii ugu baahnaa baxsi ruwaadeed iyo taftiishkood iyo hubsashadood ay ka yartay kii kale tacabka halkan kaba imanaya baxsigaa iyo taftiishkaa ruwaadiya kaba imanaya waa ka yaryahay oo ka ajri yaraanaya markaa ajrigaa markaan eegno ee badan ee lagaba helayo waxay noqonaysaa dee inuu isagu kaa naasirka uu yahay kolley hadyo goorka mudan markaa sheekhu taa wuxuu kaga jawaabmay taas waa qowl iyada daciifuu noqon sawaab maaha waayo xadiidkan waxa maqsuudkiisu yahay tasxiix iyo tadciif baa maqsuudkiisu yahay umuuraha kale waa umuuro ka ajnabiya tan kale ay sheegeen marka wixii u dhowaayey maqsuudkaa ku gaadhsiinayey ee khada ay yaraynayay baana ka ahamiyada ama mizyada leh saa daraaddeed iyada taasi waa qowl maaha iyada sawaaba oo waa qowl waxa weeya dee xujadoodu waxay makaalka daliil u noqon karta taqdiim ma noqonayso wuxuu misaalu kaba dhigay sheekhiisa ciraaqi waa xaafid maxajar sheekhiisa oo kale inay tanii la mid tahay nin isagu doonaya masjidkii tegaya jamaacuu doonaya inuu soo tukado dariiq dheer buu ka soo wareegaya dee waxaana dhacaysa dariiqaa dheer uu kaba soo wareegay inay jamaacadiiba dhaafto maqsuudka imaatinku wuxuu aha jamaacada in uu ruuxu kaba qayb galo haddaba hadduu sidaa si ajrigu kugu bato tallaabadan ay kugu badnaato dariiq dheer ka wareeg ama meel dheer mar sababtu markaa t ay maqsuudkii lalahaaye jamaaco ka qaybgalkeedna halkaa uu ku dhaafayo dena mashaqadaasi maanta maqsuud may ahayn waa ajri waa jiray laakiin haddii maqsuudkii lalahaaye ajriga uu ku helayo jamaacada inuu kaba qayb gala ku dhaafayso taasi madluub ma noqonayso waa marquubun canhu bay noqon ama la iska diido oo aanlo dee ruuxii aanu kuba dhicin oo laydhaha iskaba daabay noqonaysaa waayo kol haddii maqsuudkii lalahaa ee ahaa ajriganba uu ku helay tallaabada tirsan wuxuu ku helaya waa jamaacada uu ka qayb geli doone uu socdo jamaacadiiba hadday dhaafayso de waxay noqonaysaa wixii wax markaa maqsuudkii aada lahaydba kaa kaxeeyo oo aan markaa maanta halkan noqon wax la isku dhiiriyo bal la isu diido ay noqonaysaa markaa tadna waa taas oo kale oo dee maqsuudkii tasxiix iyo tadciifkii waaye dadka badnaanayaana khada iyo meelihii uu kaba imanayay baa sii badnaanaysa waxay sii yar dheeraanaysaa runtii oo ajriga caynkana ay sheegeen wax dee maqsuudkii ka hor imanayaabuu noqonayaa markaa dee arrintani maaha xujo iyada halkan ee qima leh ama qowl sawaab maaha sawaabku waa qowlkaa hore wa fiihi caaligan ay culuwi nisbi yihi waa kan dambe oo caalinimada nisbiga waxaa ku sugan almuwaafaqatu muwaafaqo bal afar arrimood buu inoo sheegi doonaa sheekhu aan isku yarday doonaa kolley casharka kama badin karna caaligan ee afarta inaan yar fahamno waxaana u yar baahan tahay lagaaga warramayo uun xagga fahamka iyo tasawurka iyo waxyaalahaas way ku kala dhow yihin oo xataa iskaba daatane bal kutubteena aqrisa marka fiqi la aqrisanayo kasoo qaada ama axaadiis la dhiganayo xadiidku hadduu salaad kaba warramayo ama baabka fiqiga uu salaad kaba warramayo de waa ha had iyo goor ku camal falaysood arkayse waxa weeye fahamkiisa waa dhow yahay laakiin xadiidkaas ama markaa baabkaa fiqigii xaj buu ka warramaya halkaasaa la maraa waxaasaa la sameeya halkaasaa laga bilaabaa intii midna maad arag waxay tasawurka suuraysanaysay bal wax guud aada qabatid e kolley lamid maaha iyo fahamkaad fahmaysa fahamkaad fahmayso soom laga hadlayo iyo xaj laga hadlayo oo kale imanka ka soo qaado sekadii misaalaaman ka soo qaadnay haddii la yidhaah dee adrhigii afartankii neef neef baa ka baxa shantii halaad neef adhiga kama baxaysa waan wada fahmaynaayo dee waxaan aragnay oo iyadoo la tadbiiqinayana aan aragnay ama dee caadi xoole aan garanayno siay tahay iyo neefka wixii o dhan baa inoo suuraysan laakiin haddii bal maanta halkan laynoogu galo bal muxaadaro laga hadlayo imanka asmu sharikaat waa sahmiyada sharikaadka oo dhici karta dee badankeenu inaynaan garanahaynba waxay tahay iyo siay sahmiyadaas yihiin sahmiyadaasa loo sakeeyo oo kale de waxaa dhici karta inaanu aynaan suuraysanba sahmigaa laga hadlaya aynaan fahmin waayo wixii kumaynaan camal fin kumaynaan dhaqmin haddii imanka la yidhaho jimciyatu muwadafi waxay kala cabirayan ama hagbad se loo sakeynayo seke looga bixinayo dadkii qaatay oo kale tasawurkeeda xataa dee wax sucuubale ayuu noqonaya marka ujeedada waxaan leeyahay waxaad gacanta lagu haye lagu camal falaya iyo waxaad maqalun kugu ah oo meel lagu camal falayo cid isticmaasho iyo amsiladeeda aan arag isku faham maaha o bal markaa umuurahan dee waan isku yardaynaya inaan yar bastino ama aan misaalkeeda sheegna laakiin waxay la tahay tasawurkoodu lamid maaha umuuraha kale tasawurkooda dee waxaan suurta aan xusuustaa waktiyadii aad iigu horreysay muwaafaqaadka iyo bedelkaasi weliba duhur rabadaan bay ahayd oo casharka waxa la gelaya markii kitaab baaba naga horreeya sheekh baa noo aqriyay waa sharaxa bayquniya way markaa ay marka soo dhiganaya meelahan oo saddex iyo toddobaatankii ba dar dhabana way ahayd oo jamal bukhaari inta galo annaga noo gelaya markaasaas maanaan seexanayna dee saan u raacayna haddaan tafsiir la bilaabayay marka casar gaadho dee waxaa arkay casharkii waa galay kolley amsilo badanna may dhahayn sheekuna waa laqbeeyey un kolley fahamkaasi wakti dheer ama waktiyo dheer bu iga qaatay si aan u suuraysto wixii oon u fahma waayo waxaan misaal lahayn aanad arkayn si loogu camal falay raad aanu kuga muuqan baa yar adag baa tasawurkeed bal markaa umuurahan waa kuwaase waxba laakiin ruux hadduu firsado iska yar fahmi karaan wa fiihi bal muxuu idhi alculu nisbi almuwaafaqatu muwaafaqa ku sugan kolley ninka kutubu taraajim daalacday khaasatan kuwooda waasica siyar aclam nubala oo kale waa soo arooriya in kutubta kale iyadna takhriijyada oo kale iyo waxyaalo ee taalibu kamaalkaa misi leeyahay oo kale iyo inta badan axaadiis bay soo arooriyaan dariiq kale ay ku soo arooriyaan ay kaba cabiraan oo qactalana muwaafaqayo waafiqnahu biculuwin waana waxyaalaha ay ujeedaan waa ta halkan haddaba waxa ku sugan muwaafaqo la iswaafaqo waa mid maxay tahay muwaafaqadii wahiya alwusuulu gaadhid weeye ilaa sheekhi axadi lmusanifiina raggii musanifiinta mid kamida sheekiisii la gaadho min gayri dariiqihi dariiqiisi waddadiisii meel aan ahayn lagama gaadho ay ariiq dariiq allatii dariiqaasoo lafdiga dariiqna mudakar waa la tadkiiriyaa lana taasisiyaasaan hore usoo sheegnay saas buu allatii u yidhi adariiq alladii baa dee ninku dee dhici kar layd in la yidha mala alladii baa kaga habboonayde xagga macno ahaan iyadoon ta la raacin ayaa la ta'niisiyaa sida sabiil oo kale lana tadkiriya labada macnoba luqada carabeed uu ku leeyahay marka sanba aariiq lati dariiqaasoo tasilu gaadhaysa ilaa dalika almusanif almucayan musanifka mucayanka waxa weeyaan dariiqiisa gaadhi bal horta markuu misaalkiisa sheegaan yar suurayn doonaa masalada misaalu misaalkiisa waxa weeye rawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey can qutaybata qutayba uu ka wariyey ibnu saciid oo sheekhiisii ahaa can malikin isaguna malik uu ka wariyey waana marka malik siyaali oo inta dee udhaxayn karta malik iyo bukhaari waa intan qutayb dee ruux keliya waa inta ugu yar sanadka ugu caadisan baa kuwa kale laba iyo dee hadduu sii dhaadhaco saddex iyo gaadhana xadiisanba aduu kaba ayuu kaba wariyey marka wuxuu leeyahy falow rawayno haddaan warino xaafid baa le waqtigiisii haddaan warino maanta min dariiqihi dariiqa bukhaari aan kaba warino kaana baynana wa bayna qutaybata hamaaniyatun waa isaga weeyaane dadkii ka dambeeye tirada way ka banaanaysaay annaga dhexdayada iyo qutaybe sideed nin baa noo dhaxaynaya walow rawayna haddaan warino dalika alxadiida xadiidka aan warino bicayni cayntiisa uun min ariiqi abilcabaas saraj imaamka abilcabaas saraj la yidhaaho dariiqiisaan kaba warino sarajna dee ama koorayaashuu samayn jiray ama waa iibin jiray nisbad waata can qutaybata isagoo isaga qutaybe ka warinayo maalan be lakaana baynana wa bayna qutaybata sabca annaga iyo qutaybe waxay noo dhaxaynaya toddobaad noo dhaxaynaysa faqad xasalat lanaa waxay noo xasishay almuwaafaqatu muwaafaqa maca albukhaariyi bukhaari aan waafaqnay fii shaykihi shaykiisii bicaynihi shaykiisii aan kuba waafaqnay xadiidkii maca culuwi lisnaadi isnaad caalinimadii iyaduu jiro oo isnaadka sarayntiisa waa isnaadkan uu isagu kuba wariyaan dee marin bukhaari cala lisnaadi iley isnaadkii bukhaari marayay uu kaba caalisan yahay suuradii waa adigiyo misaalkeedii waa dhameeyey muwaafaqana waa ay yidhaahaan aadna ragga mutaakhiriinta waa noocay u ciyaaraayodeen barhkood isagoo culugii nisbiga ahaa dee qayb ka mid a ayuu kaba dhigee kuwa dee qismi saddexaad bay kaba dhigaan oo caalinimo kaba imanaysa xagga marka la eego kutubta mashhuurkaasa dee umuhaadkii lixda ahayd dee marka la eego xagga riwaayo iyaga wax lagama warinayo misaal ahaan waxa weeyaan bal imamka bukhaari haddaan xadiis maanta isnaa kaba wariya dee inagu qaaliban sanad inoo xidhiidhayba waa naadir oo wax sanad haystaaba waa naadir sanadadan heli karnaana waa sanadada ijaazada uhna marka horena aan casharadii laguma dhigane markan xadiis bukhaari kitaabkiisa kuma sugan warinayna inama alacmaal binniyaat haddaan kitaabkiisa ma ayn doonn isnaad inaan ku warino laba dariiqaa inoo furan kolley midi waxa weeyaan dariiqo inaan dee sheekhyadeenii sheegnoon wadno wadno wadno oo halkaa aan ka gallo tilmiidkii bukhaari kitaabkaan ku warinayna kutubta be sanad baa lagu soo wariye kitaabkii bukhaari halkaa tilmiidkii bukhaari oo bukhaari o sanadkiisi aan halkaa ka marno waa dariiqoo bukhaari baad marnay midna waxa weeyaan waa ina waa inaya xadiidkan bukhaari kitaabkiisa ha ku sheego ha wariye dad badan oo kaloo la wadaag sheekhadiisii baa warinayey asxaabtii iyo talaamidii dadka isku xerta ahaayeen way maqleen dadkii kale kuwaa kasii maqlay oo dad badan baa wariyo kala duwan oo keligiima warine inaan isagiiba iskaga baydhno oo dariiq kale intaan soo marno aan waxa weeye kuma soo dhacno o aan idhaahdo bukhaari u sheekhiisaan kula kulano sida dee misaal ahaan qutaybo uula kulmay bukhaari dee dad kaleo tirmidi iyo ragliina way laba kulmeen dariiq kale aan sooba marno aan bukhaari in isku soo dhacno qutaybo kaga soo dhacno sheekhiisaan isaga nimaadno waa laba siyood bal matalan haddaba muwaafaqadna waxay ka timaadaa noocyadaasun bay kaba timaadaa matalan marka waxa weeyaan xadiis baa bukhaari warinaya xadiidkii bukhaari wariu dee sheekhiisii kaba wariyey haddii bal inagu dee aad baan ufognay bal xaafid ibnu xajar oo kale uu sanadkiisii ku warinayo xadiidkaas misaal ahaan isagu dee asaaniid caaliyana waa lahaa qaybo badan axaadiisna sanadkiisu bal markaa aad u caalisan yahayna waa lahaayo rag shan qarni udhexeeyo kolkol uu kula sinaado ee bal markaa maxay noqonaysaa markuu dariiqii bukhaari maro dee wuxuu tirsanayaa meeshii sheekhiisii sheekhiisii sheekhiisii tilmiidkii bukhaari bukhaari halkaasuu sheekhiisii kagaba imanaya marka wuxuu sheegay haddii uu bal matalan xadiidkaa uu bukhaari dariiqiisa maro qutaybo oo kale sideed nin buu ku gaadhayaa macnaa waxa weeye sheekii xaafid marka laga bilaabo waxaa ku jira tilmiidkii bukhaari baa raggan ka mid a bukhaari baa ka mid oo ninka sideedaadah bukhaari baa ninka sideedaada markaasuu qutaybo gaadhi karaa waayo qutayba waa nin qarnigii saddexaad qaybihiisii hore dhintay xaafid ibnu xajarna qarnigii sagaalaad buu bartankiisii dhintay masaafo dheer baa udhexayso lix qarniya markaa markuu islaa sanad ku wari waxa uu gaadhi karaa uu bukhaari dariiqiisana mariyo qutaybo sideedaasu ku gaadhaya laakiin waxaa jirta dor haddii uu bukhaari iskagaba baydho waa ninkan abilcabaas saraaj waa nin mucamar ahaa bukhaari xataa iyo muslim baa wax ka wariyey laakiin saxiixa kagamay warin bukhaari dabadiina dhowr iyo konton sinood buu noolaa oo saddex boqol iyo saddex iyo tobankii buu dhintay halka bukhaari laba boqol iyo lix iyo kontonkii ka dhinto waa nin dhowr iyo sagaashan gaadhay ayuu ahaa ragga caynkaasna ataaniidoodu caali bay noqotaa waayo ragga cumrigaa lee horena xernimada u bilaabay iyo cilmiga aqriskiisa sheekhe yaridoodii la kulmay dhici karta siddeetan sanood iyagoo mootan ay weli wax ka warinayaan ninkii dhowr iyo sagaashan buu gaadhay asaaniiddaas waa wax asaaniidda aada u caaligaa keena haddaba hadduu bukhaari uu iska daayo dariiqiisan uu sheegay bukhaari iyo tilmiidkiisii abilcabaas maro abilcabaas isagoo bukhaari tilmiidkiisii geeska ah ayuu qutaybo la kulmay meeshii maxaa ka baxaya markaas nin baa ka dhidmaya oo bukhaari baa lala simayo abilcabaas oo tilmiidkiisii ahaa oo talaamiidiisii qayb badan oo kamida ka geeri dambeeyey ayaa la siman oo xaggii sanad ahaan xadiidkan kulaba siman marka hadduu isla abilcabaas can qutayba waxay u noqonaysaa toddoba ayay noqonaysaa oo toddoba ku gaadhaya marka markaan eegna eeg labadii sanad waa xadiid keliya un kolla bukhaari la maray korna laga wareego sheekhiisii lagu waafaqay toddoba iyo sideed markay kala yihiin dariiqan aan marin bukhaari ayaa ka tira yar dariiqii bukhaari maraya caalimnimadu waa taas marka qaaliban had iyo goortaasi waxay dhacdaa marka asaanidoodu ay naazil tahay baa ninka dambe saa kula simi karaaye adugu bal waxa weeyaan dariiqan aan bukhaari marin ayaa ka tira yar dariiqii iyaduu bukhaari maray markaa kii sanadkii dee bukhaari ee bukhaari marayay ayaa maanta naazil noqonaya waxaa caali noqonayana sanadkan kale aan bukhaari marin marka maxay noqonaysaa muwaafaqada macnaheedu muxuu yahay ninkan maanta xadiidka sanadkiisii ku wariyay bukhaari marin bukhaari waxay ku kulmeen sheekhiisa marka marka sheekha lagula kulmo xadiidkiisii weeye waa laga baydhay isagii sheekhiisii baa laakiin lagaga soo dhacay waa sheekhiisii isaguba kama maqla xadiidkii cid kaleo ka maqashay lasoo maray markaa muwaafaqa la yidhaahayo macnaa bukhaari baa lagu waafaqay sheekhiisii bal taasi waa mid qaalibanna haddii dee waa sanadku inuu caadisan yahay markay dee ahamiya leedahay had iyo goorna imanka aclam nubala baad arkaysaa xadiid baa marka hore nin buu tarjamadiisa dhigana markuu dhammaynayo ayuu axaadiistii dariiqiisa laga wariyay barhkood buu soo qaadan dariiq kaluu mari markaasuu odhanaya dee halkaas xadiidkan muslim baaba soo saaray ama bukhaari o dee waxaan muwaafaqay taasi noo tahay oo kale ama waafaqna bicula xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa taqliiq tacliiq de waa wuxuu aad iyo aadba uga badiyo rag kalena ay badsadaan bal taasi waa misaal ee laqbada haddaan ku yar celiyo un kolley wa fiihi alculu nasbiya almuwaafaqatu wa hiya alwusuulu ilaa sheekhi axadi lmusanifiina eg waa gaadhid la gaadhayan raggan musanifiinta mid kamida sheekhiisa min gayri dariiqi dariiqiisii meel aan ahayn lagaba gaadhi dariiquna maxaa looga jeedaa dee sheekhi imanka adigu haddaad waqtigiisii tahay umaba baahni taas waad ka dambaysay kitaabkiisii baad warinaysaa bal maalan ninkii qarnigii xataa afraad ahaa ee bukhaari laba kulmin axaadiista bukhaari markuu warinayo dee horta tilmiidkiisii buu ka warinayaa tilmidkiisi marka horiyu bukhaari noqon qutaybahan oo kale bal nin qarnigii afraad qaybihiisii hore ahay oo dee sanad caaliyana helay hadduu tilmidkii bukhaari la kulmo sida farabri oo kale farabrina bukhaari kama warinayo bukhaarina qutayba isagii qutayba labaa udhexeeya laakiin ninka caynkaasi hadduu abilcabaasba laba kulmay oo abilcabaasna qutaybe kama wariyey waa abilcabaas iyo qutayba nin keliyaaba qutayba udhexeeya marka maxay noqonaysaa dariiqii aanu bukhaari ku marin ayaa ka sarreeya dariiqii bukhaari marayay sheekhiisiina waa ay ku kulmeen maaha sheekh ka abcada waa muwaafaqadii sheekhiisina oo kan kula kulmay taas baa muwaafaqad noqonaysa oo macnaha waa musanifiinta mid kamida sheekhiisii ayaa la gaadhayaayo halkii isaga sanadkii isaga marayay ee tilmiidkiisii markaa musanifkan haddana sheekha meel aan ahayn baa laga gaadhaya ay dariiq alatii tasil ilaa dalika almusanif almucayan مثال روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريق وحاف بل أدان طريقيسا وسندكii dee sheekhyadiisi intuu kaba bilaabo aan halkaa marno kana baynana وabayna qtaybata ثamaaniya annaga iyo qtayba sideed baa noo dhexayn walow rawaynaa dalika alxadiida bicayna xadiidkaasun cayntiisa haddaan warino min dariiqi abilcabaas saraaj oo aan bukhaari marayna markaa qutayba isna laba kulmay can qutaybata maala lakaa baynana wabayna qutaybata sabca innaga iyo qutayba toddobaa noo dhexaynaysa faqad xasalat lana waxaa noo xasishay markaa almuwaafaqatu muwaafaqo maca albukhaariyi bukhaari maciisi aan iswaafaqnay fii sheekhi sheekhiisi aan ku waafaqnay bicayni waa sheekha cayntiisa maaha sheekh la nadiira oo sheekha ay isku dabaqo ahaayeen maaha waa sheekhiisii uu xadiidka kaba warinayay maca culuwi lisnaadi isnaadkan sheekhan aan ku gaadhnay bukhaari marin sarreynta uu ka sarreeyey iyadoo ay jirto cala lisnaadi iley isnaadkii bukhaari marayey gelayay bal halkaa muwaafaqadii aan ku dhaafno wa fiihi noocan waxaa ku suganaya alculuwi nisbiyi albedelu bedel baa kuba sugan wahuwa bedelku alwusuulu gaadhid weeye ilaa sheekhi sheekhi sheekhiisa sheekhiisa waa sheekha musanifkaa sheekhiisii kale la gaadho kadalika saasoo kale waa dariiqada imika inoo soo sharxay matalan waa maxay muwaafaqadii waxay ahayd markan xadiidkii dee dariiqii aan kaba baydhno musanifkan sida bukhaari oo kale aan dariiq kale ka soo wareegno xadiidkii bukhaarina aan doonaynay inaan warino waxaan kula kulmaynay sheekhiisii uu isagu xadiidkan kaba maqlay maanta sheekhiisaa ma hayno ee sheekhiisii ninkii u sheekaa baan kula kulanay matalan qutaybo oo kale ayaa markii hore soo ahaa aan kula kulanay waa sheekhii bukhaari maanta qutaybo ma hayno cid ina aan halkaas inaga gaadhsiisoo kaga warine laakiin malik ayaan kula kulannay oo dariiq kalaan soo marrayoo bukhaari waxaan sanadkiisii kaga soo dhacnay imaam malik oo kale imaam malikna waa sheekhiisa sheekhii markaa taa maxaa la odhanayaa bedel oo bedelnimadu maanta waxay tahay sheekii bukhaari sheekh kalea ka bedelo u nadiiro un aan bukhaari halkan sheekhiisii xadiidkan ahayne sheekhiisii buu la siman yahay nadiirkii yahay sheekaasaa sheekan bedelkaba noqday markaa sheekaasna muxuu ina gaadhsiiyey sheeka sheekiisii oo malik adugu bal masalan halkii marka hore sheekiisa lagu soo waafaqaya lagaga soo dhacayay ayaa maanta sheeka sheekiisa lagaga soo dhacaya halkaasaa lagula kulmaya welibana arrintii way jirtaa caalinimadii tirada adigu marka aad ku gaadhayso sheekha bukhaari sheekiisa marka aan dariiqa bukhaari marin iyo tirada haddaad bukhaari marto aad imaam malik kuma gaadh lahayna waxaa ka ba yar tirada aan bukhaari ma lahayn baa ka yar haddii kale oo isma yihin ama tani ay ka badan dee taasi ay badan tahay dee waxba bedel maaha bedelkan iyo muwaafaqadan waxay u cinaayoodaan ay u ihtimaamaan ay culimadna u qastayeen markaa sanadkani uu caali noqonayo aan marahayn musanifka aan marahayn baltaa wey marka miaal buu sheegay kaan yaqaca waaba inuu dhaco lana inaga dalika isnaad isnaadkii hore bicayni cayntiisunma dariiqin ukraa dariiq kale inoogaba dhacay ila qacnabiyi can malikin qacnabi imaamkaa la yidha cabdillahi bnu maslamata bnu qacnab oo talaamiidii maalik kaba mid aha sida qutaybaba ka mid ahaa can malikin oo fa yakuun uu noqonaya alqacnabiyu qacnabi bedelan mid ka bedela fiihi sanadka dhexdiisa min qutaybata qutayba maalan wuxuu ujeedaa xadiidkii bukhaari wariyey ee uu qutaybe ka wariyo can maalik kaba wariyey maynaan helin cid dee qutaybe kaba warinaysa misaal ahaan sanad halkaa ina gaadhsiiya maxaan helayse nin kale oo dee bukhaari ahayn oo qacnabi kaba warinaya qacnabi markaa isagaa bedel ka noqday qutayba qacnabi iyo qutaybana imaam maalik bay kaba ay ka wada maqleen markaasaa qacnabina imaam maalik buu kaba wariyey bukhaari markaa waxaan kula kulanay malik baan kula kulanay o sheeka sheekiisiia sheekiisii qutaybana maanta waxaa bedel ka noqday qacnabi baa xadiidka ka noqday bedel taasna waxay dhaha bedelo adugu aad bay isaga saalantahe marka sheeka lagula kulmayo uu isaguna wax ka maqlay dariiqa kale kaga soo dhacayana waa muwaafaqa marka aan sheekii aynaan helin cid ka maqashay oon dee dariiqiisii aynu xadiidkii kuba warin oon bukhaari ahayn sheeka sheekiisii aan kula kulanana misaal ahaan ama muslima noqoto tirmidi abi daawud dhammaan waa isla wada midune markaasna waxaa lagu magacaabayaa bedel labadoodana waxaa la doonayaa tirada dariiqan kaleen musanifka marahayn inay ka yaraato tirada markaa sanadka marka uu musanifkan uu marayo inay kaba yaraato ayaa la rabaa taas baa caalinimadu ay kaba imanaysa caalinimadu kuba jirtaa ama qacnadi halkan horta kutubtan arkay waxaa dhacay taysir markaa taysir musalax oo kale markuu qacnabi ayuu haamishkan ku qabtay qacnabi waa sheekha bukhaari sheekiisa waa s isagoo kaba cabiray waana kolley maahe waa sheekiisiio boqol xadiis in ka badan buu saxiixiisa kaba wariyaa ma garan kara say taasi dhacday waxaa laga yaabaa dee inay ahayd un qolooyinkii kaba horreeya halkan qabtay xaafid ibnu xajar kalaamkiisan qabtay sida mulla cali qaari sharaxiisa oo kale iyo dhaqdu durar oo kale iyo far rag dambe oo mucaasiriin oo imaka joogo ninkan sacyulxasiis lehe bacisulxasiiska sharxayo cibaaray ka wada cabireen iyaguna dee raggaa horun baa lahaaye qacnabi laysa sheekhan ilbukhaariya marka hadday ujeedadu tahay xadiidka naftiisa sheekh uguma aha dee saxba weeyaan waa caadi waa hadal maqruuf laakiin hadday ujeedadu tahay saa uu kaba fahmeen saaxiba taysiir sheekhba inaan u ahayn sheekhadiisa u sheeqeeya taasi waa wax baciida oon sawaab ahaynoo waayo boqol xadiis inka badan baa u saxiixiisa kagama wariya casharaat alaxaadiis buu kaga wariya qacnabi وأكثر ma يعتبirوna شhek وu adaba waxa ay feeriyaan waxa ugu badan almuwaafaqata iyo walbedela إidaa qaarana الculuwa markay caalinimo la socoto wey sida imaka noo soo sharxay taas wey taasay inta badan u ihtimaamaan waa marka dariiqa labaad ee aan musanifka marahayni uu ka tira yar yahay dariiqii musanifka mari lahaa markaasaa la ictibaariyaa miisana ay yeelataa muwaafaqadan iyo bedelkani wailaa haddaanay taasi jirin oo macnaa aynaan de faslu muwaafaqati wاlbedeli waaqicun biduni iyada de iyada haddii la yidhah markaa taas le walow atay badan ee u ictibaariyaane maha asal ahaan muwaafaqo iyo bedel inaan la idlaaqi karahayn iyadoon i caalinima jirinoo waayo way jirtaa muwaafaqada magaceedii iyo bedel magacii iyadoon caalinima jirin waaqicun waa dhacaya biduni biduuni alculuwi ee laakiin sida aqlabkaa ayaa markan ay ictibaariyaan u ihtimaamaan ama ay inta badan fiiriyaan waa markaa caalinima jirto ujeedadu sanadkan labaadee musanifka marayni ka tira yar yahay sanadkii maraye haddii labada sanadba ay isleegiin oo sideed iyo sideed misaalantaa qutaybo ay noqoto magacii muwaafaqa waa iska jirtaa iyaduna iyo bedel walow tay inta badan isticmaalaan aanay ahayn intaas buu leeyahay wa fiihi waxaa ku sugan ay alculuwi nisbiya waa qaybtii saddexaade almusaawaatu kuwa dambe way kaba saarayihin kuwa hore waa siman la sinmo maxay tahay simanku wahiya istiwaau cadad isnaad isnaadka tiradiisa simankii weeye min araawi laga bilaabo ilaa akhiri ilaa akhiri isnaad maca isnaadi axadi musanifiina ragga musanifiinta midkood sanadkiisa maci lala sinmo sheekhu isagaa inoo misaalin doona haddii la yidhaha misaal buu inoogu misaalin doonaaye muwaafaqadii iyo bedelkii waan soo aragnay musaawaadkii waa maxay qaalibanna dee quruntii hore suurtagal bay ahayd taasi khaasatan marka sanadka ninkan musanifkiina naazil yahay adna sanad caali aada hesho maalan ka soo qaado oo iyadoo nasaaye xadiis warinayo sanad naazila uu ku warinayo hadduu sanad caali ku wariyo nin ka dambeeyey lama simi karo sanad naazilu ku wariyo isagiibaa dee nuzuul badan lahaa markaasaa isagiiyo rasuulka ilaahay toomaaba udhexeeya suu inoo odhan doono waxaad adiguna warisay xadiidka naftiisii oo laakiin rag dee raggii hore ka cibri dhaadheer oo dee caalisanay ay meesha galeen adoo laba qarni saddex qarni kaba dambeeyo adiyo rasuulkii ilaahay baa xadiidkaa naftiisa toban ay idiin dhexeeyaan maxay arrintu noqotay dee waxaabad noqotay ninkaaga hadda qarniye kaba dambeeyey nin nala siman nasaa-i oo sanadkii kula sinmay baad noqotay musaawaad taas baa la idhaha ujeeddadu xadiis aada warinayso oo sanadkaagii ku warinayso marka adiga iyo rasuulkii ilaahay ama saxaabigii ay idiin dhexeeyaan tiro lamida tiradii musanifiinta mid ka mid ah iyo rasuulkii ilaahay ama saxaabiga uba dhexeeyay inta badan xagga soko way adagtay dee sheekhiisii intay udhexaysay suurtagalma waa xagga dambe sanadka akhirkiisa ay sinmaan ee tiradii ay sileekaadaan marka masaawaad baa la idhaha dee nin la siman sheekha baaba tahay kan yarwiya muxuu ihi sheekhu kaan yarwiya inuu wariyaba nasaa-iyu nasaa-i maala bee xadiidan yaqac uu dhacayo baynahu isaga iyo wa bayna nabiyi sala allahu calayh wasalam fiihi xadiidkaa dhexdiisa axad cashara nafsan de waa sanadka ugu caalisan dee mooyo kale horta mid tobanaa jiro xadiidkii qul huwa allahu axad tacdilu markaa silus alqur'aan oo kale nasaa-i ilaa lix taabiciya baa sanadkiisa intay galeen waa halkaasaa nusuulku kaba yimi ayuu toban isagiiyo rasuulkii ay udhexeeyeen tirmidina waa cushaari naftiisa oo tobanba isagiiyo rasuulkii uba dhexeeya bal marka fayaqac uu dhaco lana inaga dalika alxadiidu xadiidkaasi bicayni cayntiisa un biisnaadin aakhara isnaad kale oon dee koodii ahayne koodii haddii la maro labaatan buu kugu gaadhi iyagii haddaad marto marka horu naasilahay waa sanad tiradiisu kooban tahay oo dad kale ay wariyeen baad maraysaa rasuulka ilah un baa isku soo dhacaysa nama saxaabigii ila nabiyi sala allahu calayh wasalam oo yaqacu uu dhacayo fiihi xadiidka baynana inaga dhexdeena fiihi xadiidkaa dhexdii iyo wa bayna nabiyi sala allahu calayh wasalam axada cashara nafsan koob iyo toban ruux fanasaawi markaa waxaan la sinaanaynaa annasaa'iya nasaa-i baan la sinaanaynaa min xaysu alcadadu xagga tirada marka la eego maca qadci nadari iyadoo dee eegid la eego can mulaaxadati dalika alisnaad alkhaasa isnaadkan khaaska ee gaarkaa u isaga kuba wariya mulaaxadadii iyadoo aynu deesha ka laabanno taas eegidii la eegi laha halkaan aan ka jeedsana ama aan goynayno dee ka goynayno isheena inaan eegno sanadka gaarkaa ujeedadu waa tiradun baan eegaynaa toban iyo toban kolkol baa dee ay dhacaysaa berihii horena xadiidka cayntiisaa la helayay kolkolna waxay dhacaysa inuu dee isaga xadiis ay toban udhexeeyeen adigana qarniyadii dambe ama raggoodisa xaaf ibnu xajar iyo waktigiisii xadiis kale oo laakiin adiga rasuulkii toban ay idiin dhexeeyaan oo aan dee xadiidka naftiisiiba la eegin iyo sanadkii naftii xadiis labaad oo isna tiradaasuna laga helayo sanadkiisii la eego bal markaa taas oo hadiyo goor waxay tani ku dhacdaa musaawaadkaasi ninkan musanifkaa sanadkiisa naazila marka hore oo tiro badan oo dee nasaa-i oo ay isaga iyo rasuulka ay udhaxayso axaadiis badan afar keliya ay udhaxayso markay xadiis isaga iyo rasuulkii toban ay udhexeeyaan waa xadiis isaga agtiisa naazil ku ah aada u hooseeya marka adigana maxaad helaysaa ragga dee wada mucamariin oo sanadkii uu tiradii ay kooban tahay oo adigoo shan qarni kaba dambeeyey dee waa sidee xaafidoo kale haddaan eegno ayaa wuxuu helayaa raggooda ama mucamariin oo wada waaweyn oo isu soo wada gaadhay oo markaasaa sanadkii tiradii ay toban noqon halka isna toban ka ahayd marka kolleyna waxaa keenay nusuulka sheekhaa hore nusuulkiisii ayaa caalinimada ay ka dhalanaysa haddii sanadkiisu marka horeba caaliya lagulama sinaan karen xafid xajarna waqtigiisii dee way suurto gelaysay iyadoona ijaazo ahayn inuu riwaayo ay tiya samaac isagiiyo rasuulka axaadiis ay udhexeeyaan tobano ajaabaaba jirtay alcashar alcashariyat marka waxa weeyaan tobankii tobanka sanadkooda u aha xadiisu kuba wariyay in ka badanna kolle waa lahaa laakiin jisidaasna waa jira oo bal axaadiis markaa dee sidaa kuba warinaya raggii ka horreeyay sida sheekhadiisna sagaalba sida ciraaqiya kaba suurtogeliya inay helaan iyagii rasuulkii a waa axaadiisteeda ugu caalisan ee ugu tira yar dee markaa marka ninkii mutaqadimkaa sanadkiisu naazil yahay ayay laba sinaanayeenoo dee si waxay la sinmeen bay noqotay marka musaawaad taas weeye wa fiiha alculwi nisbiya aydan waxaa kuba sugan almusaafaxatu iskacanqaad waxay idhaahaan afartan shay qabso almuwaafaqa albedel almusaawaat almusaafaxa muwaafaqada haddaad fahamta bedelkiina waad fahamtay musaawaad haddaad fahamtana musaafaxana waad fahmaysaa laba laba laba isugu xidhayin marka musaafaxadii kale hadaan musaawaad ka sharaxnay aad bay u saalan tahay walmusaafaxatu musaafaxadu wahiya alistiwaau siman weeye maca tilmiidi dalika almusanifi ninkaa musanifkaa ardaygiisii oo lala sinmo على الوجه المشروع أول وجه كان أم مساواة كوا صار شرحناي ده كرك لولا سنة مثلا هو محي نسائل مثال هر إن سوي استجى رسول كلا يوم كوي طبعا روح أول حيان ذكي مصنفات حفن حفن حجر وكله أيا وحوري حديث كوي استجى رسول كلا كوي طبعا أول حيان ما كان حيوتها حافظ مساواة بيوتها نسائل الله سنة سيد كيو خلاص سنة هذا ما هذا يدعو نساي يا رسول كلا كوب يا طوم باو دحيا مثالات حافظ بن حجر يا رسول كلا إن لبي طوم باو دحيا أك مد بو كرلي نساي مد بو لدير يعني لكن يولس ما مركي هراء يولس ما يا مركا نساي حافظ تلاميذ دي ده نساي نكي نساي وحكم مقلين نساي سنة كي وقم بيري لبي طوم باي واحد تلميذ كيسي حافظ مركي لبي طوم نقطة وحي نقطة إنه لس ما نساي لموس مني ومصنف كيه tilmiidkiisiibuu la sinmay markaa muxuu noqday si wuxuu arkayba isagu nasaayey si wuxuu gacan qaaday in had yo goor dadka kulmaa waa isgacan qaadaane ayaabuu noqday taasna maxaa lagu magacaaba musaafaxa oo hadday muwaafaqadii ay ahayd sheekha sheekhiisa tani musaawaadku waa in waxa weeye me musaafaxadu waxa weeyaan waa sheekha musanifka ah me ninka musanifkaa tilmiidkiisii baa lala sinmaya musaawaadkana isagaa lala sinmayey intaa weeyo kol haddaad taa hore fahamtay tana waa saa wasamiyad waxaa lagu magacaabay مصافحة مصافحة وحلو يدي لأن العادة عادة جرت وحي كدر يرتي وعادة هذه القرى في الغالب استبضت بالمصافحة يسكعنقاد بين من تلاقيا ضدك كل ما يدحدو ده والله بدنا هذا كل ما وحوي ويسكعنقادا مركا ونحن نقوم في هذه الصورة صورة مركا دي أرض يسي للط محقي سندهن كان وحابت أيسي وحن لقينا لكلنا النسائي النسائي لو كلنا فكان وبين مصافحناه عن قعنقا يدو دي مصافحة ديري من زمن ديري نوبة دحيي laftiga madna xagga macnaha waa ka dee markaas mufrad me laftiga waa ka mufrad macnahay jamac kaba noqotaa laftigiisaa la ilaaliyaa kol imaka macnihiisaa la ilaaliya iminka talaaqayaa dee tasniyadna dee jamacin bay laba mid tahay bal intan yar un baan raacinaya wala waqtiga yar dheeraaday maanta ويqبل العلو cاalinimada waxa qaabilaya بأقساm المذkuرaةi أقساamtiisa lasoo sheegay نزuل نزuل baa qaabili oo mثala kol hadaad caaliga fahمto dee sanadkii tiradiisu yaraa kii mqaabilkiisi ay tiradiisu badnayd waa naaزil naaزil buu noqon imaamka haddii tiro yar lagu gaadhayo kii tiro badan imaamkii lagu gaadhaya waa naaزil o caالinimadii waxa qaabilaya qismi kastoo أقساamtiisa kamidaba نزuل فيكون وحو نقon كل qسم qسم kastoo min أقساam الcلو caalinimada qaybaheeda kaba mida يuqaabilhu miduu qaabilayo oo manaa de waa kii isaga kasoo horjeeday qسم qayb min أقساam نزuل نزulka qaybihiisi kaba mida khiلaaفan xaalana ay مkhaaلiفiina inagoo khilaafayna لman zacma cidii sheegatay أن الcلوa caaliنimadani qad yaقacu inay dhici karto inuu dhaco غayra taaبici للنزuل isagoon wax نزuل oo la socda jirin ujeedada bacdigood baa waxay sheegteen in la heli karaba caali aada naazil ka horeeyo kasoo horjeedo muqaabilkiisa ay jireen wuxuu leeyahy taa waan khilaafsanahaye haddii caali aan helo ama sanad caaliya muqaabilkiisaoo naazila ayaa jira dee kol haddaad tan fahamtayna oo suuradan lagu sharxayna kii kale waad fahmaysaa caaligii mutlaq ahaa muqaabil baa jiraya laba sanad baan isbaal dhignay mid tiradiisu yartay waa caali kii tiradiisu badnayd waa naazilkii imaamka marka la gaadhayo tiro yar ka tiro yar lagu gaadhay waa caali kii tiro badan imaamkii lagu gaadhay waa naazil imaka labadan kale bal muwaafaqada oo kaliya bedelka sanadkan aan bukhaari marin ee toddobada noqday uu ka caalisan yahay waa caali kii bukhaari maree sideeda noqday naazil buu noqonaya markaa waa taasoo nuzuulku wuxuu qaabilayaa caaliga ama caali kastaba qism kastoo aqsaamta culuwiga kaba mida waxaa jirta kolleyna weli de kitaabku waa koobanyo aqsaam caalinimadan kaba mida oo weli inoo dambayso kutubta kale kuba sugan ayaa jirta onu sheeku inoo soo dhamayn wallahu subxaana watacaala acala aclam